ilaa iyo waktiga hadda lasoo gaaray inu asaga waxaa laga rabay bishii sideedaad ilaa iyo wakti ka taa ha noqotee asagaa looga baahnaa in uu tiirkii dalka noqdo oo meesha mar allaala markii gaabka la galaayaba uu ahaado ninka xilka la wareegayo xilka guddoonka baarlamaanku kusoo wareegi lahaa ilaa iyo doorashada ay dhinac u dhacdo taa ayada inaysan dhicin ilaa haddaba waxaa dareenkeeda leedahay in meesha ay gaartana haddee kulleyba saa ku biicabay haddee berina waa laga xisaabtami doonaa haddii nafta ilaahay nagu timo dad badanoo waayo arago hadda aniga waayo aragsan oo dawladihii kala duwanaa soo taagnaa muddo dheerna waa joogaan meesha iyadaa cillada ka timid oo ceebta soomaaliya oo dhan meel u taagan oo la galgaran waayo qaabo badan oo ay wax ay kala yihiin siyaa siyaabo waxda loo kala qaado mas-uuliyadda baaba'da ee baarlamaanka aad aragtay ee marba meel ku daadanayay iyo mid meel lagu dilay iyo mid meel ku dhammaadaan kii dhintaa iyo kii kaleba aad aragtay dadka ee waktiga aadkaaba soo taagnaaba meel ay xuquuqdooda kala dambeeyen aan la garanayn inta badan adeer waxa waa waxaan garanayn ahayd haddana iyadoo la nool oo la taagan yahay toddoba bilood oo la maraya muddo ahna haddaba waa garanaysaa siday wax ku dambeeyeen iyo meeshay wax u dambeeyeen shaqadiisa iyo hawshiisa o dhan wuxuu kusoo gaabiyey in uu u shaqeeyo mataqaana kulley mudanahaas hadda musharaxa in aada looga fiirsado oo aanan caatifad iyo kala dhac badan aysan dhicin midda kale waa maqlaayay rag aan garanayo baarlamaankana uu garanayo ummaddana ay garanayso oo waxaa hadda hadda aan ka hadlayna kasii daran ayagan